الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب العدة عدد باب كذي هذا كان محله ومحل كيسية ماشي لوغا هدلاي وحن هل كان كقلنا عدة عدة وحول اللي هذا سجد قبض أي سجيدو مدة ترسان وأي قورك كتشوغيدو markay ninkeeda kala tagaan ka gadaal gabadha ninkeeda markay kala tagaan ama uu ka dhinto waxa weeyaan muddada ay guurka kala sugaydaa la yidhaahdaa cidda markay ninkeeda isfaaruqaan waxa weeyaan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa xakiim nasabku inuu isku dhex darmaa la diidaya marka hadduu ama ka dhinto ama uu furo waa in la hubsado gabadhan inaan riximkeeda ilmo ku jirin markaasay nin kala guursan kartaa ilaahayna marka wuxuu u sameeyey hubsigaas xuduud ayuu u sameeyey xuduud ayuu u sameeyey alxadiiثu اlcishruuna bacda alaaثimia xadiidka labaatan iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can subayca alslamiya subayca bint اlxaariث alslamiya waa gabarh saxaabiyeed ah marka waxay tihi annahaa gabadha laydhaha subayca subayca min asabciya laga keenay sabuca sabucaddana waa libaaxadda dhadiga ah libaaxadda dhadiga markaasaa la taskiiriye subayca bintulxaaris alaslamiya annahaa subayca kaanad waxay ahayd taxta sacad ibni khawla sacad ibni khawla ayaa qabay sacad ibni khawla waa soo marnay dhowr goor waxa weeyaan waa saxaabigii jaliilka ahaa ee waxa weeyaan xajatulwadaac ku dhintay magaalada maka oo nabigu uu calacali jiray marka saxaabigaas ayaa qabay kaana taxta fulan haddii la hebel ayay ku hoos sugneed macnaa hebelaa qabay wey annahaa subayca kaanad waxay ahayd taxta sacad ibni khawla sacad ibni khawla ayaa qabay wa huwa sacad ibni khawlana min bani caamir ayuu ka mid yahay wa huwa sacad ibni khawla rajulun waa nin dhe min bani caamir ka mid ah ibnu lu-ay wa kaana wuxuu ka mid ahaa sacad minman dadkii shahiidda xaadiray badran bader oo muhaajiriinta ahaa fa tuufiya waa la oobsaday canhaa xaggeeda fii xajati lwadaac ayaa la oobsaday oo magaalada maka markii xajka loo yimid ayuu ku xanuunsaday uu ku dhintay magaaladaasuu ku dhintay muhaajiriintu ka mid ahaa walxaal ayaa la oobsaday hiya iyada subayca xaamilun ay uur leedahay iyadoo uur leh ayaa ninkeedii dhintay falam tanshab siima joog joogin an wadacad inay umushay muddo yarba waa umushay kadib muddadaas aaday iskugu khilaafaan riwaayadaha riwaayadaha duruqda saxiixulbukhaariga mid ka mida afartan casho kadib ay umushuu leeyahy afartan casho kadib ayay umushay marka falam tanshab siima joog joogin falam tanshab bimacnaa falam tamkuf wey ma nagaanin oo muddo dheerba siima joogin an wadacad inay inay dejiday xamlaha uurkeedii uurkeedii inay dejiday bacda wafaatiha geerideeda ka bacda wafaatihidhe bacda wafaatihi geeridiisii ka gadaal ayay uurkii dejiday falamaa tacallad markay ka kor noqotay macnaha markay daahir noqotay wey falamaa tacallad markay ka kor noqotay min nifaasihaa dhiiggii umusha umushi markay ka kor noqoto ka daahir noqotay tajamalad waa isqurxiday lilkhudaabi raggii doonayey ayay isku qurxiday falamaa tacalad tacalad waxa waya markay dahurad wey markay daahir noqotay min nifaasihaa dhiiggii umusha ay ka daahir noqotay tajamalad waa isqurxiday lilkhudaabi raggii doonayey ayay isku qurxiday sababtoo ah qur-aankay sidaas ka fahmaysaa oo ilaahi weynaayaa yidhi subxaanahu wa tacaala wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waxa weeyaan gabdhaha uurka u saaxiibka ah ajasha iyo muddada ay sugayaan waa intay uurkaas ka dejinayaan saasa ilaahay marka aayaddaasay fahmaydeen mar alla markay umushay oo ay daahir noqotay ayay isqurxiday oy guur u diyaargarowday ayadoo sidaasa oo waxa weeyaan guur u diyaara fadakhala calayha waxaa u soo galay abu sanaabil waxaa u soo galay abulsanaabil nin la yidhaha magaciisa ayaa u soo galay walxaal hiya iyadii mutajamilatun ay isqurxiday ayadoo isqurxiday ayuu u soo galay ayagoo isqurxiday ayuu u soo galay falamaa tacalam min nifaasa tajamila lilkhutaabi fadakhala calayha waxaa u soo galay abusanaabil ibnu bakakin ibnu bakakin fadakhala calayha waxaa usoo galay abusanaabil ibnu bakakin wa huwa abusanaabilkaasu rajulun waa nin rajulkaasoo min bani cabdidaar reer bani cabdidaar ka mid ah faqaala laha wuxuu ku yidhi maali maxaa ii sugnaaday araaki xaalo aan ku arkayo mutajamilatan xaalatay mid isqurxiday lacallaki ma waxaad mudan tahay tarjiina inaad rajaynaydo an nikaaxa guur maxaa dhacay waxaan ku arkaadoo isqurxiyeye ma waxaa dhici karta inaad guur rajaynaydo wallaahi allan ku dhaartay maa anti adiga matid binaakixin mid guursanaysa xataa yamura ilaa uu ku soo maro calayka korkaaga arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa cashrin toban afar bilood iyo toban adoon isku soo maray inta lagaa dhintay wallaahaan guur xalaal ku ahaanin saasuu ku dhaartay isagana wuxuu milicsaday ilaahay qowlkiisa wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashara suuratu lbaqaraasna u muuqatay ayadana suuratu dalaaq laba aayadood ay kala arkeen marka labada aayadood waxay rabaan in la iswaafajiyo ilaa fiiri aayadda suuratulbaqara waxay leedahay wladiina waa cumuum wey min siiq lcumuum wey wladiina yutawafawna minkum waxa weeyaan gabdhaha laga dhin dadka dhimanaya wayadaruuna aswaaja ragga dhimanaya oo xaasaska ka tegaya xaasaska ka tegaya xaasaskaasu yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra waxay naftooda la sugayaanay guurka ka joogayaan afar bilood iyo toban habeen marka wuxuu yidhi gabar kasta oo laga dhinto aayaddaas ma kala qaadin iyaduna waxay leedahay ilaahay wuxuu leeya wa ulaatulaxmaali ur gabar u saaxiiba allana ma kala qaadin waa caam wa ulaatulaxmaali ajaluhunna muddada ciddadoodu an yadacna xamlahunna waa inay uurka ka dejiyaan laakiin maadaama masalada way ogeed laakiin maadaama uu ku dhaartay abusanaabil waa ka shakiday marka masaladii haddii marka mas'alada uu qof kuu fadwoodo oo nin shiikhuu masale kuu fadwoodo mas'aladaas haddaadan ku qancin qof kaleetood is leedahay waa uga aqoon badan yahay inaad aaddo wey dawadeed maahan inaad caqligaaga u bandhigto sida kula fiican ood iska yeesho inaad caqligaaga u bandhigto maaha qof aada is leedahay alla kacabsiyuu leeyahay aqoonna waa uga sii sarreeyaa shiiqan ama waa la mid waa inaad u geydaa masaladii maadaama uu abusanaabil waa ku dhaartay masaladu sidaan inay tahay laakiin kuma aysan qancin maay samayn waay samaydaa aad arag aad arag adna aad samayndeed qaalat subayca waxay tihi falamaa qaala lii markuu igu yidhi daalika warkaas jamactu calaya korkayga waxaan ku aruuriyey hiyaabe dharkayga xijaabkeedii xidha gabadha muslimaddaa waa inaysan gurigeeda ka bixin ayadoon xijaaban waa waajib cayni ah inay xijaabato gabadha muslimadda markay gurigeeda ka baxay waa inay xijaabato jamactu waan kulmiyey calaya korkayga iyaabi dharkayga xiina amsaytu markaan galabaystay qoraxda markay dhacday wey xiina amsaytu markaan galabaystay fa ataytu waxaan u tegey rasuulalahi rasuulka ilaahi sal lahu alay waslam gabadha hadday nafteeda aamin u tahay habeenkii waa bixi kartaa gurigeedana ka tegi karta masaajidka iyo shiiqay fadwo soo weydiisayda iyo meeshii oo diin oo wanaag ah oo daaco ah waa aadi kartaa laakiin shardigaasaa la socda waa inay nafteeda aamin u nabigaan u tegey marka saxaabigaana u fatwooday taas waxay kutusaydaa waqtigii nabigu noolaa saxaabadu waa fadwoo jireen waqti nabigu noolaa saxaabadu waa fadwoo jireen laakiin fadwadii maadaama mas'ale kale waxbay ka ogtahay gabadhu mas'alada kuma aysan qalbigeedu kuma degin marka waxay aaday nabiga oo uga aqoon badan masaa'ilka diiniga qof kasta fa sa'altuhu nabigaan weydiiyey tiri can daalika arrinkaas fa aftaanii wuxuu ii fatwooday nabiga taas waxay kutusaya gabdhaha waxa weeyaan inay toos masaa'ilka cilmiga ah u weydiisan karaan culummada oo ragga ah inay u weydiisan karaan si toos ah ayagoon qofna u wakilan una dirsan faaftaani wuxuu ii fadwooday ii jawaabay biannii aniga qad xalaltu inaan xalaal noqday xiina wadactu markaan dejiyey xamli urkayga iska daa dhiiggan markay ka daahir noqotay markaan uurka dejiyey inaan xalaal noqday annabu ii fadwooday halkaas marka maxaa kuu caddaaday aayadda suuratulbaqara ee caamka ah waaladiina yutawafauna ragga la oofsanayo wayadaruuna waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja oo ka tegaya xaasaska yatarabasna waa la sugayaan bianfusihina arbacata ashurin wa cashara waa caam aayaddu dhinac dhinacna waa khaas gabar kastoo ciddo tirsayda aayaddu ka hadlime gabdhihii la furay aayaddu ka hadlime oo ciddo tirsanay ayaddaan dhinacaas marka khaas weeye waxay ka hadlaydaa kuwa laga dhintay bis ee kuwii la furay oo dhan ka hadlime haddana waa caamoo gabar kasta oo laga dhintay ama uur ha ahaato ama yay uur lahaane waa ka hadle aayaddu waa caam wa ulaatu axmaalina gabdhaha ciddo tirsaayoo dhan ka hadli mayho waa khaas kuwa uur kale bisay ka hadlay ka hadli mayda gabar ciddo tirsaydoo dhan ama ha laga dhinto ama yaa laga dhiman gabar kastoo ciddo tirsayda ka hadli maydo waxay ka hadlaydaa gabar ciddo tirsaydoo uur leh ay khaas ku tahay dhinacaas waa ka khaas dhinacna caamay ka tahayo gabar kastoo uur lahay ka hadlayda oo ah ama ha laga dhinto ama ha la furo dhinacaas caamkata marka aayad kastaana wejna khaasay ka tahay wejna caam aayaddan marka suuratu dalaa xumuumkeedaasaa lagu baaqi yeelay oo wax khasisay lama hayo sidaas darteeda gabar kasta oo ciddo tirsayda ama dalaaq ha ka ciddo tirsaydo ama fasaq ha ka ciddo tirsaydo ama waxa weeyaan ha ka ciddo tirsaydo waxa weeyaan wafaad gabadhii ciddo tirsaydee uur leh waa inay uurka dhigto uurka waa inay dejido sidaasay ciddada uga dhammaan kartaa haddii naftu ka dhacdo sawjkeedii oo sariirta la saaro intaan la mayrin hadday umusho isla saacaddaasaa guurku xalaalu yahay ciddadeena waa dhammaatay haddii waxa weeyaan uur ku soo baxo ee sida ilmuhu hagga u dilmayaan afar sano ay gaartaan afartaa sano ka hor ciddadu dhammaama afar sana ugu badan ilmuhu intay caloosha ku jiraan marka waa sidaas marka aayaddaas cumuumkii wejkii ay caamka ka ahayd sidaas ugu badbaada laakiin aayaddii suuratulbaqara gabdhaha laga dhintay afar bilood iyo ha sugeen toban casho ay tiri ma kala qaadin mid uur leh iyo mid oo aan uur lahayn xaamilo iyo xaaila ma kala qaadin xaamila mid uur leh xaaila mid aan uur lahayn ma kala qaadin xadiidkaana khasisay aayaddaas marka waa khasisay oo wuxuu caddeeyey kuwa uur kale aayaddaas kuma jiraan kuwa uur kale tirsan maayaan afar bilood iyo toban ee waxa weeyaan waxay tirs suganayaan intay uurka ka dejinaydo maxaa soo haray wixii aan uur lahayn oo laga dhinto aayaddaasa u taalla afar bilood iyo toban ay sugan sidaas weeye xukunkii marka sidaas weeye xukunkii marka faaftaani wuxuu ii fadwooday biannii aniga qad xalaaltu inaan xalaal noqday xiina waqtigii wadactu aan dejiyey xamlii uurkayga wa amaranii wuxuu i amray bitaswiiji guur inaan guursado in badaal lii hadduu ii muuqdo in badaal lii hadduu ii muuqdo meeshaas xugun weynaa laga qaataa in badaal lii guurso uu yidhi laakiin waa adugu haddaad doonto waxaa halkaas laga qaataa gabdhuhu inay guursadaan waajibkuma ah ragga waa soo sheegnay marna waajibay ku tahay marna waa u sunn gabdhaha waa u sunno mar walba ee marna waajib kuma ah marna waajib kuma ah maxaa yidhaha nabigu khiyaarkeedu ku xiray wuxuu yidhi hadduu kuu muuqdo u yidhi haddii guurku kuu muuqdo shayga waajibkaana khiyaar kuma xirna amar jasmigu noqola marka laakiin ragga waajib ayuu ku noqon waana soo sheegnay markuu waajibka ku yahay waa markuu heli karo waxa weeyaan qarashkii jimaacna awoodo zinana ka cabsado saddex shardi marka laisla helo waa inuu qarashkii awoodo uu ku guursan lahaa jimaacna uu awoodo zinana uu ka bao inta kalena suma u tahay saddexdaa shardi markii la helay qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi ibnu shihaab maxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaah ibnu cabdillaah ibnu xaarif ibnu zuhri ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab wey ibnu shihaab qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi maxamed ibnu muslim weeye ibnu cubaydillahi ibnu cabdillahi ibnu zuhriye walaa araa aniga ma arku yidhi ba'san wax dhib ah waa taabici waxa weeyaan a'imada ugu xifdiga badan weeye a'imada xadiiska ee taabiciyaalka walaa araa ma arku yidhi ba'san wax dhiba anta tasawaja gabadhu inay guursato xiina wadacat markay umusho wa in kaanad haba ahaato fii damiha dhiiggeeda ku jira hadday umusho gabadhu isla saacaddaas inay guursato wax dhiba uma arko waana saasa de ilaa nabigu wuxuu yihi waxaad xalaal noqoto mar alla markaad umushay ma dhihin markaad dhiigga ka daahir noqoto marka gabadha iyadoo dhiiggeeda qabta inay xalaal u yahay guur ayaa sariix ku yahay saas wax dhiba uma arko wain kaanad haba ku sugnaato fii damiha hayra laakini annahu ninka guursaday laa yakrubuha u dhawaama hayra laakini annahu shaniya dhacfun hayra laakini annahu shaniye laa yakrubuha u dhawaama zawjuha ninkeeda xataa tatuna ilaa ay daahir noqoto marka gabadhu iyadu haddii laga dhinto ama la furo oy umusho saacadday umushayba waa guursan kartaa laakiin ninkaas guursada uma dhawaan karo inay dhiigka ka daahir noqoto xadiidkan marka axkaamta laga qaato oo cad oo aanan haddana soo sheegin waxaa ka mid a gabadhu markay guursane guur u diyaar tahay inay isqurxi karto inay isqurxi karto ayaa la rabaa laakiin haddana markay gurigeeda gabadhu ka baxayo waa inay xijaabataa waajibay ku tahay inay xijaabataa waajib ayay ku tahay ayay ku tahay alxadiiu alxaadi walcishruuna bacda alaamia xadiiska labaatan iyo koob iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can zaynaba binti ummi salama waa rabiibadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ummu salama oo waxa weeyaan zawjadii rasuulka ah ayaa dhashay can zaynaba binti ummi salama qaalad waxay tihi tuwufiya waxaa la oofsaday xamiimun nin qaraaba la-a liummi xabiiba binti abi sufyaan ummu xabiiba zawjadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ummu xabiiba magaceeda waxa la haha ramla kunyadeedana waa ummu xabiiba abu sufyaanna magaciisa waxaa la ihahdaa sakri ibnu xarbi sakri ibnu xarbi ayaa la yidhahdaa sakri ibnu xarbi marka tuufiya waxaa loobsaday xamiimun nin qaraabo ah ninkaas qaraabada ahoo liummi salamata u sugnaaday ramla binti ramla waxa weeyaan bintu abi sufyaan fada-ad waxay u yeertay bisufratin catar laysku qasqashay sufrada waxaa la idhahdaa diibun makhluuqun waa waxyaala carfaayo laysku qasqasay oo midab leh oo gabdhuhu dumarka amarsada waa diib laysku qaqas marka aabbeed ayuuna ahaa ninkan qaraabada aabbaheedu ahaa xamiimun nin qaraabo ah ninkaas qaraabada ah ummu salamata u sugnaado qaraabo la-ah aabbaheed u hayo bukhaariga muslima caddayna can saynaba binti abi salama qaalat dakhalat calaya ummu xabiiba zawju nabiyi sala allahu alay slam xiina tuufiya abuuhaa abu sufyaan sakri ibnu xarbi waxa wey fadacad bidiibin fii sufra bukhaari muslim saasa ku taalla aabbaheedaa dhintay markii aabbaheed dhintay ay tiri ii keena diib markaasay marsan aabbaheed waa nin saxaabi oo jaliil ah oo sayidna ah ha u malayna inay ku faraxsan tahay dhimashada way ka murugsan tahay laakiin xadiis nabiy ku dhaqmayda xadiis nabi ay ku dhaqmayda xadiiska aakhirkiisaadna ka fahmi saxaabadu diinkan waxay u bari jireen dhaqan dadkana dhaqanay ku bari jireen fa nasaxad waxay ku tiratay sufradii bidiraaceeyaha labadeeda dhudhun labadeeda dhudhunay marsata fa qaalad waxay tidhi inamaa wax kale maahan asnacu waxaan u samaynaa haada ficilkaas liannii aniga samictu rasuulalahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin islaam islaamtaasoo tu'minu rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe an tuxidda inay isbasaasido calaa mayitin liajli mayitin qof dhintay dartiisna ay isku basaasido fowqa alaain saddex wax ka koreeya ilaa calaa zawjin nin un ma ahane tuxiddu way isbasaasine arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo tobanay isku basaasine waxay tidhi sidaan waxaan u yeelay nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam asagoo leh gabadh rumaysan ilaahay iyo maalinka qiyaamaha uma bannaana qofaa dhintay inay isku basaasido saddex maalmood wax ka badan halkaas maxaa kaaga soo baxay laba xugun gabadha qofkii qaraabadeeda oo dhinta oo aan sawjkeeda ahayn inay isku basaasi karto waa xukunka koobaad xukunka labaad inaysan saddex ka badi karin waa xukunka labaad oo saddex iyo wax ka yar ay isku basaasi karto oy ka tegi karto wax allah waxa weeyaan maadaama ay mulugsan tahay oo qof qaraabadeeda ay weyday saddex maalmood iyo wixii ka yar ay isbasaasi karta oy wax alla wixii qurux ahaa iyo wixii caraf ahaa ay iska day laakiin xukunka labaad caddaada waa maxay inaysan saddex ka badi karin zawjkeeda waxaan ahay xukunka saddexaad oo caddaada waa maxay zawjkeeda inay waajib ku tahay inay isku basaasido afar bilood iyo toban habeen taasna waa xukunka saddexaad taasna waxay tusaydaa zawjka xaqa uu ku leeyahay weynankiisa weynankiisa ayay tusaydaa waxaa kaleeto xadiiska sariix kuugu noqday sida saxaabadu ay ugu dadaali jireen ku dhaqanka sunnada waxay leedahay inaanan isbasaasin diibka waxaan u marsanaa inaan nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiiskiisaas aan ka maqlay aan ku dhaqmo aysan dhicin inaan diibkii ka tago saddex maalmood mar hagu abaydhin wax ka badan macna ka xirsiga saxaabada siay ugu dadaali jireen ku dhaqanka xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam islaam kasta oo laga dhintaana inay isbasaasdaa waajib ku tahay oo waxa weeyaan ay waajib ku tahay islaamtaasoo ahaata mid la guri geeyey iyo mid inta ninka lagu nikaaxiyey iyagoo is arag uu ka dhinto waa isku mid waa isku mid gabadha hadday laga dhinto iyadoo la guri geyn dhaxalka waxbay ku leedahay meherkeediina waa wada leedahay inay waxa weeyaan ciddo tirsataana waajibay ku tahay waajibay ku tahay duq hadday tahay iyo saqiiraad hadday tahay mid dhexe hadday tahana waa isku mid waajibay ku wadata alxadiiu الثaanي والcishruuna bacda ثaلaaثiمiئa marwiyin waxaa laga wari can umi caطiya radia allahu canha ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu عalيه waslm qaala wuxuu uhi laa tuxidu tuxidu isma basaasida imra'aة اislaam calى اlmeyiti meyd fowqa ثaلaaثin saddex wax ka koreeya labadii xugunaa aa kuugu cad in meyd aan ninkeeda ahayn gabadhu isku basaasi karto iyo inaysan isbasaasinta saddex ka badi karin ee saddex iyo wixii ka yar loo ogolya ilaa calaa zawji nin un ma ahane tuxidu way isku basaasinayso qadaro arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban ninkeeda waajib waxaa ku ah gabadhu inay isku basaasido afar bilood iyo toban marka maxay ka tegaydaa gabadha isbasaasinayda maxay ka tegaydaa maxay ka tegaydaa waxaa la rabaa inay ka tagtoo ku waajibkaa waa maxe xadiidkii subayca alaslamiya waxaan soo ogaanay quruxda inay ka tegaydo maxaa yeelay abu sanaabil muxuu ku qabsaday maali araaka maali araaki mutajamilatan sooma dhihin quruxuu ku qabsaday soo maahan xadiidkaas marka waxaan ka ogaanay gabadha asayda sida inay xaaraan ka tahay inay isqurxido oo wax quruxa ay isticmaasho wax quruxa maxaa la yidhaha dhar qurxoon oo qurux loo sameeyey dhar xaraga loo sameeyey dahab inay xidhato cilaan inay marsato indhakuul inay marsato kuwaasaa la idhahdaa kuwaasaa mamnuuc ka ah taas halkaasaan ka soo ogaanay haddana mar kale waa ogaanayna hadeer xadiiskaa nabigu wuxuu uhi walaa talbisu ma ma xihanaydo gabadhu fawban maro maradaasoo masbuuqan larin la rinjiyeeyey maryo waxaa jiray la mari jiray rinji marka la sameeyo kadib oo la sameeyo aa rinjiga la marmari jiray qaab qurux oo xaraga loo sameeyey marka walaa talbisu ma xihanaydo thawban maro maradaasoo masbuuqa la rinjiyeeyey liziinati macnaha qurux loo rinjiyeeyey maro loo midabeeyo loo sameeyey qurux darteed ma xidhan karto waa kow ilaa thawba casbin marada casabka ma ahane thawba casbin isagaa fasiri doono waa maro magaceed wey thawba casab maryo yaman lagu samay jiray wey oo midab lahaa oo rinjiga lama mari jirin marka la sameeyo marka hore dunta inta laysku qabto ayadoo duntu isku dhegan mid la marina rinjiga markaas inta la kala baxshaa marada laga samayn marka waxaa soo baxay meelaan rinjigii gaarin oo cad iyo meel madooba rinjigii gaarin marka waa maro midab leh iyada laftirkeeda waa maro midab leh duntiyaa la isku duubin rinjiyaa la marin kadib aa la kala bixin waa la samayn waxaa soo bixin meel rinjigii taabtay iyo meeluusan taaban oo cad maradaasay qado kartaa halkaas maxaa ka soo baxay gabadhu mara midabna waa xidhan kartaa laakiin midab qurux iyo soo jiidashaa waynuusan ahayn ee mara cad kaliya waajib kuma aha mara cad kaliyuhu waajib kuma ahan hadday mid cad xidhatana waa u bannaan tahay hadday mid oo iska midablo laakiin aan qurxoonayn xidhatana waa u bannaan tahay laakiin mara midab leh oo qurux loo sameeyey ma xidhan karto intaasunbaa muhiim intaasaa muhiim ilaa tawba casbi marada casabka maahane walaa tagtaxilu mana indhakuula karto indhakuushu waa qurux indhakuul looma ogola walaa tamasu mana taaban karto diiban caraf ma taaban karto diib ma taaban karto gabadha wax carfaaya intay asaynaysido waa ka xaaraan ilaa idaa dahurad markay daahir noqoto maahane mar alla intaas ay asaynaysido mar alla markay daahir noqoto oo ay xayl ka qubaysato ma ahane markaas wax yaraa la ogolyaho diib ah nubdatan ey tamasu way taabaneen nubdatan ey qicatan in yar oo min qusdin diibka la yidhaha qusdiga waa diib magaciis ow adfaarin ama cidiyoolaha ah waa diib un magaciis qusdiguna waa diib adfaarkuna waa diib laba diib magacood weyn kaas ay taaban kartaa oo waxaa loo ogol yahay gabadha marka ay gabadha ciddo tirsayda gabadha waxa weeyaan oo asayda sida mar alla markay xayl ka qubaysato in yar oo diibanta suuf marido meesha dhiigu ka yimid inay markay mayrto kadib iska marido dhiigga si karkiis uga baabao intaasaa loo ogolyaha wax diib wax diiban waxaa loo ogol yahay inay diib inta suuf yar qaadato oo catar yar ama wax carfaya marido meeshii dhiiggu ka yimid oo ay ka qubaysatoy ka mayrtay inay iska marido dhiigga raadkiisa si karkiis uga baabao wax diiba oo jirkeeda mari karta intaasaa ka jira alcasbu uu yidhi qaala almusanifu alcasbu hiyaabu waa dhar min alyamani yaman xaggeeda laga keeno fiiha dhexeeda waxaa ku sugan bayaadun caddaan iyo wasawaadu madow sooma jeeda mara midab lenayd laakiin qurux ma ahana quruxdii waa soo maray qurux waa soo marnay qurux inaan loo ogolayn waa soo marnay alxadiiu haaliu walcishruuna bacda alaaimia marwiyin waxaa laga wari can ummi salamata radia allahu canha qaalad ummu salama waxay tidhi jaaad waxaa timid imra'atu islaam ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi u timid sala allahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo inabnatii gabadhaydii tuufiya waa la oobsaday canhaa xaggeeda zawja ninkeedii gabadhaydii ninkiyaa ka dhintay inabnatii gabadhaydii tuufiya waa la oobsaday canhaa xaggeeda zawja ninkeedii waqad ishtakad wayna xanuunsatay caynuha isheedii ilaana xanuunayda gabadhii il ayaa xanuunayda afa nukaxiluhaa ma u indhakuulnaa rasuulka allow indhakuul ma u marinaa ilaa xanuunaydee fa qaala rasuullahi wuxuu ihi sala allahu alay slam laa maya halkaas maxaan ogaanay gabadha laga dhintay oo asayda sidaa indhakuul ma marsan karto ilaa indhakuulshu waa qurux wey xaaraanay karta weliba hataa xaajo iyo baahi ma bannay karto sida bacdulfuqahaa yidhaahdeen baahi hadday u qabto xataa ma marsan karto qaar ay yidhahdeen habeen ka marsato maalintii hafo maratayni laba goora nabigu yidhi ow alaaan ama saddex uu ku celiyey uu yidhi nabigu may laa laa markay ku celi gabad uma qaala nabigu wuxuu yidhi innamaa wax kale maani hiya muddada ay sugaydaa arbacatu ashhurin wa cashrun waa afar bilood iyo toban muddo dheer maahan intaas ha sabarto gabadhu afar bilood iyo toban weeye nabigu marka wuxuu sheegayaa in afar bilood iyo toban inay gabdhuhu ku sabraan ay xaq ku tahay oo arrintaasna la rabo weliba ayagoon dhibsayn inay ku sabraan sababtoo ah jaahiligii dhibkay ku sugnaayeen allah ka dulqaaday waa inay ku shugriyaan alle tiyaa nabigu dareensiin marka fiiriya nabigu wuxuu ihi waqad kaanad waxay ahaa jirtay ixdaakuna mid idinka idin ka mid ah fil jaahiliyati gaalnimadii hore dhexdeeda tarmi mid tuurta bilbacrati digay calaa ra'si lxawli sanad madaxeed idinka waad ogtihiin nabiga hadda afar bilood iyo tobana diidayda ood dhibsayda waagii horo gaalnimada hal sano markay dhamaataan mid idinka mido digay tuuri jirta xadiiska zaynabaa noo sharaxayda waxa loola jeeda hadalkaas qaybta soo socota oo waxa weeyaan umusalame gabadheedii oo rabiibadii rasuulka ah gabadhaasaa sharaxayda oo xadiiska ka wariday hooyadeed calaa rasi lxawli sanad madaxiisa markay hal sana dhamaataan digay tuuri ay tuuri jirtay waa kana intaana fasirayda faqaalat zaynaba waxay tidhi kaanat ilmar'atu islaamtu waxay ahaa jirtay idaa tuwufiya marka laga oobsado canhaa xaggeeda zawjuha ninkeeda dakhalat mid gasha xafshan buul buulay geli jirtay meel yar oo oo buul ah oo oo yar aqal yar inta meel looga sameeyo meeshaasi gele dadku waa ka dhexdhexe qubaysame catar haba sheegin qof u soo dhowaana wasaqdaa iskorkore jeermiskaa ku dhaca meeshaas iskaga rafaabi halka sanana buulkaasay ku jireen soona bixin buulkaasay ku jire buul yar meel looga dhisa xaf xafshan xafshan buul ayay geli jirtay wa labisad waxayna xiro jirtay shara fiyaabiha dharkeeda kuwa ugu shar badan kuwa ugu liita waa calala wasaq dhintay ay inta isku duuduubtay buulka geli walam tamasa mana taaga jirin diiban wax arfaa walaa shay-an waxba ma taaga jirin xataa tamura ilaa ay soo marto bihaa gabadhaas sanatun hal sano ilaa ay soo marto hal sano ay meeshaas ku jireen ayagoo intaas wasaqdu iska dulkoraydo uma tuuta waxaa loola imaan jiray markay sanadu dhammaato bidaabatin daabada sanadu markay dhammaataan neef loo keeni dameer alla keeni ama ri ama shimbir alla keeni markaasaa laleeyahaye wixii wasaq intaas korkaaga saarna bal kula galgalo dameerkaasay ku galgalanay ismarmariday ku ruganay iskulli jirkeedii o dhan marina bis halkuu ku baktina waa baktina ilaa hal sano wasaq la aruuraay wey waa fiiri gaalnimada dhibkeeda bal fiiri gabdhaha waxaas yaa ka xoreeyey shareecada islaamka allaa ka xoreeyey soo maaha ka waran hadday yidhahdaan shareecada annagana dulaynayna allahu akbar gabdhaha muslimaadka ayaysan ku sarmin makriga gaalada iyo cadowga alle uma tuuta waxaa loola imaan jiray bidaabatin daabad ximaarin dameera loola imaan jiray ka bedelo ow shaatin ri ow dayrin shimbir fataftadu way ismarmari jirtay bihi bidaab fataftadu way ismarmari jirtay bihi ay bilmadkuuri kaasba soo sheegoo loola yimid ayay ismarmari jirtay faqalamaa waxaa yar taftadu inay ismarmarido bishayin shay ilaa maanta waa dhima jir waa yaraa shay gabadhaas ismarmaridoon dhiman mid iyo wax yaroo dhifuu ahaa intaas jeermsiii wasaqda intaas meesha iskortay markay kula galgalato waxa weeyaan horuu ka dhima jir ayadu maxay la dhimo weyda inaad tiraa dhacda isagii baa dhiman qofkaan mogta jeermsu tartiib tartiibu u koray waa la qabsatay marka laakiin bahalkan ama xoolahan la keenay sanad wa la aruuraaya hal mara lagu alla marmi horuu ka dhimaa marka lama qabsan karo laakiin ayada tartiib tartiib tartiibay ula qabsato ilaa jeer miska caadi nolosheeda ka mid noqday ilaa maanta waa nima jiray uma takhruju markaasay soo bixi jiri markay ka soo baxdo buulka markaasay buulka ka soo bixi fa tucdaa waxaa la siin jiray bacratan digay haba digayaha loo dhiibi fa tarmi bihaa markaasay tuuri jirtay maxay ula jeedaa dhibaatada halkaas sano ay soo martay waxay leedahay ninkaygii xaqiisii digaygaas xataa ma dhamma waxba weyn ma aanan qaban ay leedahay waa sanadkaas dhibkay soo martay ay waxay leedahay wallahi digaygaas xataa ma dhamma ninkaygii dhammaa oo dhintay xaqiisii inta aan maray haddii la fiiriyo xaqii weynankiisii digaygaas aan tuuray ma dhammayna intaaso kale xataa ma dhamma oo raalliga saas uu ahaa jirta ilaaba dad la cabiidiyo oo addoonsaday ahaayeen waxay leedahay digaygaas xataa ma dhamma dhibka aan maray ay leedahay marka ninka aqayga ninkayga xaqiisa la fiiriyo uma turaajicu markaasay soo laaban jirtay bacdu intaas ka gadaal maa shaac waxay rabto markaasay usoo laaban jirtay uma turaajicu way usoo laaban jirtay bada maa bacdu intaas ka gadaal maa shaacad waxay doonto oo min diibin diib ah oo qayri qayrkiisa alxafshu xafshi waa maxee albaytu guriga weeye alsaqiiru yar alxaqiiru liita guriga liita oo yarkaahu meelaha laga dhiso ayaa la yidhaahdaa wa taftadu macnaheeda waa maxay tadluku way ismarmari jirtay bihi ay bil biladii yuta bih biladii uutiya bih shayga lala yimid oo loo keenay ayay ismarmari ay marmari jirtay jasadaha jirkeeda ay tadluku way marmari jirtay bihi bilmadkuuri kaas la soo sheego dameerka ama wixii kaloo la keenay jasadaha jirkeeday marmari jirtay marka halkaas maxaa kaaga soo caddaaday masaailka diiniga ahlcilmiga in loola laabto gabadhaas waa ciddo tirsayday islaamteedi wa ay xanuunsatay inay ka xanuunsatay gabadhaas waa ciddo tirsayday inay ka xanuunsatay hooyadeed marka indhakuul iskagama marin maxay samayday nabigay ula timid masaladiiay weydiiyey marka masaa'ilka diiniga ood ka jaahilka tahay waa in loola laabto culummada tan labaad gabdhaha inay masaa'ilka diiniga weydiisan jireen codkooduna cawra ma ahan gabdhaha codkooduna gabdhaha cawra ma ahan masaa'ilka diiniga iyagaa nabiga weydiisan jiray xataa saxaabada raggooda nimankooda xataa hadday yidhahdaan noo soo weydiiy marka gabal cabdullahi mascuud islaantiisaa tihi orod nabiga masaladaan soo weydiiyo orod adigu soo weydiisu ta tagtay soo weydiisan ta tagtay iyadu soo weydiisay marka waxa weeyaan way weydiisan karaan waana diin indhakuusha inay xaaraam ka tahay gabadha ciddo tirsa inaan ogaana gabadha macnaha asayda sidaan ula jeedaa gabadha asayda sida ayaan ogaana baabu licaani haadaakanu baabulicaani lantankii baabkiisi wey licaankii licaanka asalka waxaa laga soo m laga soo ishtiqaaqay lacnadda lacnaddana waa dardiga iyo ibcaadka fogeynta weeye marka licaanka laba shay ayaa dhici karta in magacan loogu baxshay licaanka waa nin iyo zawjadiisii isqabay oo waxa weeye ninkii inta gabadhii zina ku sheegay markhaatina keeni waayey uu afar goor ilaahay ku dhaartay inuu run sheegayo inuu ku arkay markii shanaadna uu waxa weeyaan yidhi ilaahay lacnad haygurido haddaan ka been sheegayo marka lafdigaasaa laga soo qaatay oo ninka dhaartiisa ku jira waalkhaamisatu ana lacnat allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin halkaasaa laga soo qaatay amase waxaa laga soo qaatay ninka iyo gabadha isqabaa hadday licaantamaan way kala furmaayaan weligood damben xalaal isku noqon maayaan weligood dambe xalaal isku noqon maayaan marka ibcaad kala fogayso maahan halkaasaa laga soo qaatay labadaas in xukunka laga soo qaatay oo ah siday u kala fogaanayaan oysan weligood dambe isku guursan karin iyo in lafdiga laga soo qaatay markuu dhaaranaa uu leeyahay calaya lacnatullahida uu leeyahay baabu licaan licaanka markaa waa faraj gooniya oo ilaahay u furay ragga haweenka qaba markii ay soo degtay wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum ثamaaniina jalda walaa taqbalu lahum shahaadaة abada wa ulaaئika hum اlfaasiquun ragga zinada ku tilmaama gabdhaha dhowrsan afar markhaatina aan keenin ilaahi weynaa wuxu uhi subxaana wa tacaala sideetan jeedaha lagu dhufto nin kasta gabarhna waa la mid eh qofkii qof muslim ah oo dhowrsan oo zina ka dhowrsan yidhaha zaanigaa ta qofkii qof muslima yidhaahda sharciga xukunka ka yaalla haddii meeshaas dowlad islaamku ka jirto waxay tahay inta lasoo qabto in la yidhaha afar markaato u keen zinaaf ku sheegtay maya waa iska caayaaye iyo waa xanaaqsanaa iyo hadduu waxaas ku hadlo afar markhaati hadduu keeni diido waxa weeye waxaa lagu dhifay siddeetan jeedal isaga hadduu saddex keeno xataa saddex sheikh hadduu keeno oo yidhaha saddexda anaa maqaati ah ka yar laga yeeli maayo anaa ku arkay oo ka markhaatiya markhaatina waxaa ii ah ama saddex qofka muslima laakiin hadduu laba kala keeno asaguna xataa shiikh ha ahaadee saddex sheikh hadday isla noqdaan min siddeetan jeedala ugu dhifa la dhihi maayo ma saddexdaa sheekha been isku dhacda la dhihi maayo bal fiiriya ilaahay dadka siduu u asturayba fiiriya siduu ilaahay u asturay fiiriya hadduu qofka yidhaahdo waxa weeyaan qofkan waa zaanig afar markhaati keena laleeyahy saddex hadduu keeno dadka loogu kalsoon yahay saddexdooda kiiba siddeetan jeedaa lagu dhufan hadduu haddaa hal qof keeni waayana waa keligiis isagaa la garaacay siddeetan jeeda lagu dhufan markay marka aayaddaasu soo degtay ayay aad marka dad raggii haweenka lahaa qaarkood ula yaabeen oo waxay yidhaahdeen haddii nin naga miduhu uu islaamtiisii ku arko iyadoo laga zinaysana muxuu samay hadduu hadlo waa siddeetan jeeda markhaatiaga doon maagtana waa kala tegaaya marka hadduu hadlo waa siddeetan jeeda hadduu aamuso balaaya u taa muxuu samayn ilaahay marka faraj uu u furay waa markaasuu ilahay yidhi subxaana wa tacaala waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billahi inahu la min asaadiqiin ragga haweenkooda zina ku sheega markhaatiyaalna aan haysan naftooda ma ahane waxaa u ah markhaati afar goor inuu ku dhaarto ilaahay afar goor marka shanaadna uu yidhahdo nacalaba hay ku dhacdo haddaan been sheegin shan inuu ka dhigo farajkaasa alla u furo gabadhii intaas markuu yidhaahda waxaa ku soo wajahaan xad marka hadday qirato hadda waa la xagan dhib la-aan hadday qiro diiddo oy diiddo waxaa xadka ka badbaadi kara iyaduna afar goor alla inay ku dheeraato beenaale inuu ka been sheegayo marka shanaadna ay talada cero allah ay ku dhacdo hadduu kaas been hadduu run sheegayo khalaas intaas markay timaaddo waxa weyn horta way kala furan yihiin weligood dambe inay isku xalaal noqon maayaan haddii carruur meesha yiilana hooyaa la raacsiin hooyuuna ku abtirsan iyaduna dhaxli ninkaas la beryu ka yii saasay ku kala harayaan marka waa waxaa laga soo istinooday qadafkaas xukunkiisa oo ilaahay si gooriyo faraj uga dhigay ragga ilaa moogtahay isku mid maahan haddaad islaan dad islaamiyadoo kala sinaysanayo aragto afar haddaad tihiin markhaati waan waad oogi kartaa haddaad saddex tihiin haddaad iska tarjicman kuma haysato ilaahayna ma adan caafin dambina ma gelin halkaas ka bax aad u raadsanay laakiin ninkii gurigiisa meelu ka aadama yaqaan bal fiiri marka isku mid ma aha dad islaamiga israysana ha raadsan dad aragto ayagoo dariiqa taaganna haddaadnan afar ahayn ka carab qofnana hau sheegi qof haddaad u sheegta waa lagu garaa alxadiiu rana marka fiiri halka islaamka iyo inaysan shaqo isku lahayn waxaa dareemayda baqbaqaa wax ka fiiraa waa soo raadinaya waa ka shakiyey inaan islaamku shaqo ku lahayn waxaasaad ogaanayda marka alxadiiu raabic walcishruuna bacda alaamia can cabdilaahi ibni cumar ayaa laga wariyey radi allahu canhuma ana fulan ibna fulan uu yii oraa kinaaya laha magacii ayuu qarina ninkaasna wuxuu ahaa ninkii saxaabiga ahaa ee la dhihi jiray hilaal ibnu umaya ibnu caamir ibnu qays ama cuwaymir ibnu alxaari alcijlaani labadaas ninay ahaayeen hilaal ibnu umaya hilaal ibnu umaya ibnu caamir ibnu qays saxaabigaas waa ka sugan tahay waxaa kaleeto sidoo kale ay ka sugan tahay yidhi ibnulmulaqin cuwaymir ibnu alxaari alcijlaani marka ninkaas saxaabiga ahaa yimid ana fulaan ibnu fulaan qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo ara'ayta balka waran alloo wajada hadduu helo axadunaa mid naga mid ah imra'atahu islaantiisii calaa faaxishati zinana uu ku helo oo uu ku ogaado kayfa yasnacu suu samaynaa waa markii aayadda hore soo degtay waa markay soo degtay aayadda hore oo ah waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda wladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda aayaddaas markay soo degtay u yimi shakina malaha wuu dareemay shakina wuu dareemo waxaa dhacday inuu islaamtiisii ka shakiyey markaasuu yihi rasuulkii allow bal nin naga mida hadduu islaamtiisiisina ku ogaado muxuu samayn muxuu samayn waa tana musiiba dhacday ara'ayta bal ka waran allow wajada mana ku dhicin markaa zine kuma uusan arag ee shakiyaa jira wuu shakisay laakiin zine kuma arag ara'ayta bal ka waran allow wajada hadduu ogaado axadunaa mid naga mid ah imra'atahu islaantiisii calaa faaxishati zina hadduu ku ogaado kayfa yasnacu suu samayn wajada hadduu ogaado ama hadduu helo in takalama hadduu hadlo takalama waa hadlaa biamrin cadiim arrin weynu ku hadlaa waa la garaaca oo siddeetan jeedala lagu dhufana wa in sakata hadduu aamusana sakata wuxuu ku aamusaa calaa mili daalika arrin sidoo kale u weyn oo islaantii zina ku ogyahay iska haysana iskaga aamusnaana bal dhibaatadan maxaa u dariiqa saasuu yidhi markaasna dhibaatadu kuma dhicin culimmadu marka waxay yidhaahdaan atacajulu shar walistiftaax mamnuuc wey wax aan kugu dhicin lama yaboogsado haddaad u yeerato inay kugu dhacaanay u badanta shar aan kugu dhicin lama raadiyo hadday saas ugu dhacdo saan yeela lama yidhahdo markaas kuma dhicin laakiin shakiyuu waxbu tuhma qaala wuxuu yidhi cabdulahi bn cumar fasakate nebiyu nabigu waa aamusay sal اlahu alay wasalam falam yujibhu uma jawaabin maxaa nabigu ugu jawaabi waay ninkan weydiinayo laba arrimood ay uga jawaabaan culummadu tan koowaad waxa weeye nabigu maa yandiqu can ilhawa hawadiisa kama hadlo aayadna kama soo deginoo xugun gooniyuhu markaas kama soo degin waa ko waa midda ugu muhiimsan ta labaad arrintu ninka kumaba dhicinba sharciga islaamkuna waxa weeyaan ma ogola wax aan dhicin in la weydiiyo nabigu marka aadu u dhibsado wax aan ku dhicin inaad weydiido ood u yeerato saas uga aamusay waxyina kuma soo degin nabiguna hawadiisa kama hadlo falamaa kaana markuu ahaaday bacda daalika maalinkaas ka gadaal ataahu ninkii haddana nabigu u yimi ataa ninkii hu nabigu u yimi fa qaala wuxuu yidhi ina aladii arrinkii sa'altuka aan ku weydiiyey canhu xaggiisa qadub qadibtuliitu bihi anaa laygu imtixaana arrinkii aygu dhacay fiiri marka hore kuma dhicin asagaa weydiiyey arrintia laygu imtixaano islaantia iyadoo laga sinaysanay arkay qadub qadibtuliitu bihi waa laygu imtixaana faanzl allah marka nabig wuxuu afar markhaati keen haddii kale dhabarkaagaan garaaca saasuu marka hore nabigu ku yidhi ninkii murugo markaasaa ilaahay faraji furo aayaddu soo degto markaas kadaba soo degto nabigu wuxuu ihi dhabarka ayaan kaa garaaca ama markhaatiyeed keenin afar murugadaas markay timid kadiba aayaddu soo degto faanzl allahu alla soo dejiyey caza alla qaliba wajalla alla weyne haaulaai alaayaati aayadahan fii suurati nuur ayuu alla ku soo dejiyey wladiina dadka yarmuuna aswaajahum aayadahaas ilaa aakhirihaa ayuu alla soo dejiyey fatalaa nabigu waa akriyey hunna aayadihii calayhi korkiisuu ku akriyey oo wuxuuhi xukunkaana ku yaalla afar goor inaad dhaaro karto marka shanaadna aad islacnadaydo ood leedahay calaya lacnatullahi in kuntu min alkaadibiin marka shanaad هي ديار موتى ديار موتى فوعده النبي ووعده وذكره عقابك إلهي أيها الحسوسي وأخبره وحو الشيغي أن عذاب الدنيا الدنيا عذاب كذا أو أه إن سيداتا شيئا لغو دفته أهول إلي كفرضه من عذاب الآخر عذاب آخر إلا قبر أن سنيسن كيرا وازنيست عذاب آخروني آه قبر أن سنيسن أو سنكو أغي من كيرا وازانيقات عذاب آخروني marka nabigu wuxuu leeyahay ka joog hadda haddaa tiraahdo beenaan sheegayo ood ka laabato siddeetan jeedalaa lagugu dhifan halkaasaad ka bixin siddeetan jeedal xadkaasaana dembi dhaaf kuu noqona laakiin adoon zina ku hubin haddaa tira gabadhu waa zinaysatay waxa weeyaan cadaab aakhiraad ilahay agtiisa ku leeday marka cadaab aakhira iyo mid adduun islama sinee hadda ka laabo haddaad been sheegayda aan siddeetanka jeedal kugu dhifteen waa waani halkaas waxay ku tusaydaa qofka su-aasha kuugu yimaada ama qofka aad labada qof oo la kala xugmina intaan xukunka lagu kala ridin amaysan doodin waxaa la rabaa in la wacdiyo la waaniyo loo caqli celiyo waxa weeyaan dad mu'miniin oo allah rumaysan weeye dadku hadday yihiin weliba waxaa dhacda qaarkood inay xukunka tartiiba ayagu u dhammeeyaan waana aragnaa wax badan dadka mu'miniinta marka la waaniyo ee qayrka badan qaar badana ka laabto oo waxay bisu arrinta anaga dhammaynayno sidaasaa marka nabigu yeeli jiray dadka waa waani jiray waa wacdiye nabigu waa waanay faqaala ninka wuxu la maya ka laaban maayo anaa huba waa ku arkay nin la dhihi jiray shariik ibnu samxaan ayuu ku tilmaamay inuu ku arkay waladii allihii yaan ku dhaartay uu yidhi hilaal ibnu umaya waladii allihii yaan ku dhaartay bacafaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehantay maa kadabtu calayha inaanan ka been sheegin ilaahaan ku dhaaranaa kama been sheegin waa ku arkay waa ka laabadii uma dacaahaa nabigu gabadhii u yeeray fawacadaha waa wacdiye iyadana fiiri saasaa la rabaa xukunka qofka intaan la gelin waa la wacdiya wa akhbarahaa wuxuu xasuusiyey ana cadaaba addunya adduunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira ayada cadaabka adduunyada laga ku dhacaya waa maxay hadday qirato waa dhagax nafta looga jaro ila gabar nin la weeye marka dhagaxi nafta looga jaro ayaa ka fudud cadaabka aakhiro marka haddii jirto zinadu iska qiro dhagaxa nafta lagaaga jaraa khalaas aakhirana kafaarguday ku taho dembigan lagu cadaabima marka cadaabka aakhiraad darane dhagax adoo ka cararaya been ha sheegi fa qaala waxay tidhi laa ma qiranayo mana jirto waladii allihii aan ku dhaartay bacafaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehantay innahu lakaadibu waa beenaale beenaale wey fabada'a birajuli fabada'a nabigu wuxuu bilaabay birajuli ninkii ninkii yidhi haya licaanka bilow ilaa qur-aanka asaga ilaahay ku bilaabay fa shahida wuxuu dhaartay arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi allu ku dhaartay afar dhaaroodu alle ku dhaartay ashhadu billaah inii la min asaadiqiin fii maa ramaytu bihi zawjatii min azina dhaar afar gooru dhaar ilaahaan ku dhaarana rumaan ku sheegay waxa aan ku tilmaamay islaamtayda oo zinada ah uu leeyay day joogto fartu ku taagin haddii kalena magaceedu sheeg magaceedu sheeg afar dhoor ayuu dhaartay waalkhaamisatu midii shanaadna wuxuu ku dhaartay wuxuu yidhi anna lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa calayhi korkiisa inay ahaato in kaana hadduu ka mid yahay min alkaadibiina beenaalayaal oo wuxuu yidhi lacnatullaahi calaya in kuntu min alkaadibiin lacnadda alle haygu dhacdo haddaan been sheegayo waa hubaa uma fannaa nabigu wuxuu ku leedeeyey bilmar'ati islaamti haye adigana ma dhaarayd ah mise waa dhagaxa nafta kaaga jaraan fa shahidad way dhaaratay arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi allay ku dhaaratay afar dhaarooday alla ku dhaaratay ashhadu billaah inahu la min alkaadibiin fii ma ramaanii bihi min azina ilaahay aan ku dhaarana inuu beenaalayaalka ka mid yahay oo uu ku been sheegay wuxuu ugu tilmaamo zinada afar goore alla ku dheeraay fashahidat arbaca shahaadaatin afar dhaarooday ku dhaaratay bilaahi allah inahu ninkaasu la min alkaadibiina beenaalayaalka inuu ka mid yahay waalkhaamisatu midda shanaadna ana qadaballaahi carada alle calayhaa korkeeda inay ahaatay ku dhaaratay in kaana hadduu ka mid yahay min asaadiqiina kuwa runta sheega hadduu ka run sheegay oy iyadu been sheegayd cara alle inay ku dhacdo maxaa iyada carada loo xijiyey ilaa caradaa ka sii daran lacnadeed waxa weeye hadday arrintu run tahay halaagga ugu weynay samaynayda waa iyada xaggeeda day arrintu run tahay oo zine ah oo haddana zinada aysan ahanin gobashiis ay najaasoobayno oo cunug uusan dhalin uu soo gelaya meesha cunug uusan dhalin oo uu ku abtirsanayo ninkaas islaamiga marka balaayada meesha ka imaan karta xaggeeda hadday run noqoto ayaa carada loo xijiirankeeda inay ka cararto haddaysan rum ahayn uma faraqa nabigu waa kala geeyey baynahumaa dhexdooda khalaas waa u dhamaatay waa kala geeyey weligoodba min xalaal isku noqon maayeen mar hadday islaxinaan uma qaala wuxuu yidhi nabiga in allaha alle yaclamu waa og yahay ana axadakumaa midkiin kaadib inuu been sheegayo ilaa labada qof walbaa wuxuu yidhi waladii bacaaka bilxaqi uu yidhi marka ilaahay waa og yahay labadiiba inuusa inaan been sheegayo hayla midna wuxuu leeyahay ma zinaysan midna waa zinaysa u leeyahay m labaduba inay run sheegayan ma dhici karto ilaahay waa og yahay in mid been sheegayo fa hal minkumaa taa'iban ee qof toobad keenaya ba idinku jira hadda xukunkii waa dhammaadaye oo hadda kadib xugun dambe meesha ma yaalle qof toobad keenayaa maydinku jiraa halkaas dadka marka la kala xugmiyo xataa in la waariyo oo toobad loo bandhigo maxaa kaloo halkaas kaaga soo baxay laa yaclamu lgayba ila allah nabiga mid been sheegaya ma yaqaan lamadooda ilaahay baa yaqaan fiili labadaas qof kanuu inuu been sheegayo iyo gabadha inay sinaysato midna nabigu ma sheegi karo qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah laa yudiru calىa aybii axada ilaa man irtadaa min rasuul marka aybka alla og wa fii lafdi waxaa ku sugnaa laa sabiila laka wado kuuguma sugnaan calayha korkeeda wado dambe kuma lihid macnaha mar dambe kuma banaana ma qabi kartid qaala wuxu uhi ya rasuul alah rasuulka allow maali awa maalkaygi ilaa meheray kula xirneed gabadha meher fiican carabta waa bixi jireen aaway m maalkaygii uu yihi qaala nab wuxu uhi laa maala laka wax maala kuuguma sugnaan maxaa yeele laba waad wax kama dhexeeyaan in kunta haddaad tahay sadaqta inaad run sheegtay illa annagu war kama haynee calayhaa haddaad run ka sheegaydood sina ku aragtay fa huwa maalkii aad bixiday oo meherka ahaa bimaa kii ayuu u sugnaaday istaxlalta aad xalaashatay min farjiha farjigeeda xalaashigii horood xalaashatay halkaasaa maalkeedii ay ugu xalaaloobay iyada oy ku yeelatuu kaaga dhinto saasuu kaaga dhintay meherkii waa haddaad ka run sheegaydoodan adigu dembi gelin wa in kunta haddaad tahay kadabta calayhaa inaad ka been sheegtay oo adoon zina ka arag ku arag aa zina ku sheegaydana fa huwa meher maalkaagii abcadu laka waa kaa fogaan badan yahay minhaa xaaladii hore waa kaaga sii fog yahayba oo hadda int inta xalaashatay haddana ka been sheegtay wain kunta haddaad tahay kadabta calayha inaad ka been sheegtay fa huwa maalkii abcadu laka waa mid kaaga fogaan badan minhaa min alxaalati اuulaa xaaladii hore alxadiiث اkhaamis wاlcishruuna bacda alaaثi mia marwi waxaa laga wari can cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rajula nin ramaa wuu ku gemay imraatahu islaamtiisa wantafaa min waladiha ana rajula nin ramaa wuu ku gemay imraatahu islaamtiisa zine ayuu ku gemay macnaha ana rajula nin ayaa ramaa ku gemay imraatahu islaamtiisa bizina wantafaa waana iska anfiyey min waladiha caruurkeedii oo ma dhalin u yidhi caruurkan caloosha ku jira caruurku markaas calooshuu ku jira ma dhalan ma dhalan calooshuu ku jiri marka waa iska anfiyey fii zamani rasuulilahi waqtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam fa amarahumaa wuu amray rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle wuu amray labadoodii fa talaacana waa islacnadeen oo nabigaa ku kala xugmiyey licaankii fa amarahumaa nabiga amray licaankii fa amarahumaa waa amray rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay slam licaankii fa talaacana waa islacnadeen kamaa qaala lahu sidii alla yidhi tacaala allah sarreeyey uma qadaa nabigu wuxuu u xugmiyey bilwaladi caruurkii lilmar'ati islaamta islaamtii uu xugmiyey iyadu ku abtirsan iyadu dhaxlin wax kastoo carruur iyo hooyo ka dhexey iyagu ka dhaxayn laakiin isaga shaqo kuma laha wa faraqa nabigu waa kala geeyey bayna almutalaaciniin labadii isla cintay waa kala geeyey shaqo iskuma laha mar dambena xalaal iskuma noqon karaan marka ninka hadduu islaamtiisa ku arko zino caruur hadduu meeshaas ka yimaado oo uur ay tahay uur hadday tahay oo uu hubo oo uu hubo inuu ka licaantamo waajibay ku tahay maxaa yeele waxaan nasabkiisa ahayna nasabkiisa soo gelaya waajibay ku tahay haddii uusan hubin xaaraanay tahay inuu ama ka licaantamo ama islaantiisa zina ku sheego hadduu hubo caruurna uusan meesha joogin oo uur jirin oo ilmo la ysku inkirayaa jirin waa u bannaan tahay licaanka laakiin waxaa u feecan gabadhaasna inuu iska asturuusan sheegin iskana furo oo uusan haysan gabar zaanigan saddexdaas wey dii ilmo jiraan waajibay ku tahay inuu licaantamo maxaa yeelay waxaa ka dhalanaya kabaa'ir waaweyn cunugan asaga dhaxalkiisa inuu wax ka dhaxlo caruurtiisa inuu soo dhex galo yidhaa maxramaan u ahay gabdha uusan la dhalan balaayooyin waaweyna ka imaanaya munkaraad haddii caruur jiro meesha waajibay ku taha marka bannaanka inuu iska dhigo haddii aan hadda uu hubo caruurna jira waa saas hadduusan hubin xaaraamayba tahayba kabaa'irta ugu waaweynay ka mid tahayna oo ila waa dulmi faadixa aad u foolxun wey haddii uusan caruurna jirin zinadiina uu hubo sida u feecan waa inuu iska asturo waxa weeyaan qofka qof muslima astura ilaahaybaa astura maalinta qiyaama uusan haysan gabar zaanigada ee uu yidhahdo waa iska kala tagna gabadhaas waa kala tagna oo uu bannaanka ka maro sida ugu fiican waa saas sida ugu fiican waa saas الحديث السادس والعشرون بعد ثلاثمائة can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaa rajulu ninaa yimi ninkaasoo min bani fasaara reer bani fasaara ila nebiga nebigu u yimi sala allahu calayh wasalam nin reer bani fasaare ah ayaa nebiga u yimi sala allahu calayh wasalam ninkaasna waxaa la dhihi jiray damdam ibnu qataada damdam ibnu qataada fasaaraduna waa qabiilo reer cadnaan ah oo qadafaan ka mid a jaa rajulu ninaa yimid waa damdam ibnu qataade ninkoo min bani fasaara ka mida ila nebiyi sala allahu alay slam faqaala wuxuu yidhi ina mra'atii islaantaydii waladad waxay dhashay qulaaman wiil wiilku aswada madow hadalkaas waxa weeyaan kinaaya can inafyi inuu iska anfiyo oo licaan loo ogolaado oo uu iska anfiyo o yidhaha ma dhalin ayuu sarbeebaya ayuu sarbeebaya laakiin ma ahan anfin toosa maaha faqaala nebigu nebigu wuxuu yidhi sal la alay sl nabiga marka ilaahay tacliimta waa u fududeeyey dadka sida wax loo fahamsiiyena alla baray faqaala nebigu wuxuu yidhi hallaka ma kuu sugnaaday ibilun geel qofku wuxuu yaqaana lagula hadla waa geelley karo qaala wuxuu yidhi nacam haa geel waa leeyahay qaala wuxuu yidhi famaa alwaanuhaa midabkeedu waa maxe ilaa geela badanaaba isdhaldhalay midabkiisu waa isku dhowdhowi marka geeliina midabkiisa ii sheeg qaala wuxuu idhi xumrun waa gaduud annaga may gaduud way geelayagu qaala wuxuu idhi fahal yakuunu fiihaa min awraqa madow bacad ma ku jiraa madow bacad madow oo caddaan yaro ku dhex jiro madow bacadka carabtu waa nacay laakiin soomaalidu waa jeceli waa fiican yihi laakiin aaday carabtu waa necebyihi madow bacadka geela ah marka madow bacad ma ku jiraa geeliinna hal neef ba allah ka dhigay min awraqa madow bacad qaala wuxuu idhi ina fiihaa la waraqan midaa ku jira hal midoo madow bacdaha ku jira geeliina waa gadgaduday qaalana wuxuu idhi faanaa ataahaa daalika faanaa ataahaa geela halkuu uga yimi daalika midkaas madow bacadka kuu ka yimi maa geelaaga dhalin geelaagu ma dhalin miya ee malihid miya adiga waa leeyahay geelaygaa dhalay ee halkuu ka yimi qaala wuxuu yidhi ninkii casaa waxaa dhici karta an yakuuna inuu yahay nasacahu mid uu jiitay cirqun asal hore waxaa dhacdaa geeli hore oo geelaanu ka soo jeeda hal madow bacdu inay ku jirto marka xidid hore inuu jiitaa dhacdo asal hore macnaha asal hore oo geelaan asalkiisii hore madow bacad ku jiray qaalana wuxuu idhi wa haadaa wiilkaagaanna casaa waxaa dhici karta an yakuuna inuu yahay nasacahu miduu jiitay cirqun xidid hore iyo asal hore idinkan asalkiinni hore mid madow inuu ku jiraa dhacdo khalaas xukunkiina saas ku dhammaaday maxaa markaa kugu caddaaday kinaayada ama sarbeebta anfin ma aha hadduu ninku caruurkiisa sarbeebo inuusan dhalin laakiin usan caddayn cunuga u ku abtirsana mana la xugminaa inuusan dhalin qadafka sidoo kale hadduu sarbeebo islaantiisii zine hadduu ku sarbeebo laakiin uusan caddayn xadiiskii horeta ayadana ay ku caddeed oo markii hore uu su-aasha la yimid wey ayadana waxa weyan qadaf lama yiraa waxa weyan xugunno ka dhalama kan kaleeto waxaa noogu caddaaday xadiidka waxaa caddaaday caruurka iyo aabbihiis hadday midabka ku kala duwan yihiin nasabkooda waa la isaleeshiina wax dhibaataa male wax dhibaataa ma laha caruurka iyo midabkiisa adoo madow haddaad mid cad dhasho ha la yaabin waa dhali karta asal horoo caddaana inaad lahaydeena dhacdo ama bilcagsi hadday tahay marka carruurka midabkaan isku khilaafsannahay waxba laguma anfiyo waxba laguma anfiyo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed